hase golaha wakiilada somalilan ayaa fadhigoodii maanta waxa ay ku ansixiyeen saddex xubnood oo ka dhina guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle fadhigii maanta ee golaha wakiilada somalilan ayaa waxa ay ku ansixiyeen xubnaha ka dhinaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda fadhiga maanta golaha wakiilada somalilan oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa mudanayaasha ka soo xaadir ay ahayn siddeed iyo konton mudane saddexdan xubnood oo hore golahu u celiyey ayaa dib madaxweynaha somalilan ugu soo celiyey islamarkaana u soo gudbiyey golaha wakiilada waxaana xubnaha saddexda ah mid mid cod loogu qaaday gacantaaga iyada oo natiijadii ugu dambaynna u guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed uu sheegay toddobada xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan iyo ansixinta asxaabta siyaasaddu ay ka kooban yihiin oo hore madaxweynaha somalilan aqalka wakiilada ugu soo gudbiyey ayaa fadhi ay golaha wakiilada ee somalilan yeesheen waxay ku ansixiyeen ama ku meelmariyeen afar ka mid a iyadoo saddexdan xubnood ee maanta la ansixiyey ay fadhigaasi hore golaha wakiilada cod aqlabiyada oo ay ku gudbaan ay ka waayeen sida sharcigu dhigayana xubin kasta waxaa laga rabaa in kala badhow badh oo ka dhigan laba iyo afartan xubnood oo codka golaha wakiilada ah ay ku gudubto sharciga ayaa u ogol madaxweynuhu inuu dib ugu soo celiyo xubnaha la celiyey amase xubno cusub uu soo magacaabo waxaana tani ay ka dhigan tahay in maanta ay dhammaystirmeen xubnaha toddobada ah ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee somalilan ansixinta saddexdan xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan ayaa ku soo beegmaysa wakhti ay guddiga doorashooyinka ee somalilan oo iyaguna toddoba xubnood ka koobnaa ay lix ka midii iscasileen meeshana ka baxeen sidoo kale waxaa weli taagan murankii u dhexeeyey xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda waxaa iminka la filayaa in madaxweynaha somalilan hortiisa guddoomiyaha maxkamadda sare ku dhaariyo saddexdan xubnood khadar maxamed cakulle v o e hargeysa